xiisu wada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijka midnimo oo marba aan uga hadalno marxaladdii xilligaa taagan waxaana dhegaystayaal barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa ammaan ku falanqayn doonaa dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu ku dhawaaqay in la dhisto dalka dhammaan shacabka soomaaliyeedna ay ka qayb qaataan wuxuuna ololaha dalka dib loogu dhisayo uu ugu magacdaray isxilqaan haddaba madaxda soomaaliya oo arrintaa fulinaysa ayaa durbaba waxa ay tageen garoonka muqdisho stadium oo ay ka baxeen ciidanka amisom dowladda soomaaliyana lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa halkaa uga dhawaaqay ololihii isxilqaan waxa uuna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha garoonkaas oo qaybo kala duwan leh haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale dhegayste maxaad horta ka xasuusataa haddii aad tahay waaye jooggii hore ololihii iska wax u qabso dhallinyarada xilligaa kadib dhalatase maxay arrimahaas kala socdaan barnaamijkan dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa intaan ku guda jirno dhegaystayaasha qaybaha dambe qadadka telefoonnada ayaan u furi doonaa waxa ayna ka soo jawaabi doonaan su-aasha ah sidee dhegaystayaal aan uga qayb qaadan karnaa ololahan isxilqaan oo qof kasta isaga oo isxilqaamaya oo uga qayb qaadan doonaa dubidhiska dalkiisa hooyo mar kale haddaan idinkugu celsho su-aasha waxay tahay dhegaystayaal sideen uga qayb qaadan doonnaa ololahan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ah in qof kasta isagoo isxilqaamaya uu ka qayb qaato dibudhiska dalkiisa hooye kaba bilow garoonka muqdisho stadium oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliyaba uu uga dhawaaqay in halkaa ay ka bilaaban doonto ololihii isxilqaan faari cabdigeelle ayaa barnaamijkan farsamaynaya anigoo cabdirasaaq shiirana waa idinla socodsiin doonaaye waa mar kaliya barnaamijka midnimo
kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo aqoon dhaba midnima loogu tegaya dobiyahoan raacnaa dubta waa midnimaadii soomaalay isu wada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca waataa dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay soo dhowaada barnaamijka midnimo waxyaabahaan uga hadli doono waxaa ka mid ah dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay ololo oo ugu magac daray isxilqaan haddaba iyadoo taa la fulinayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre iyo qaar ka mida golihiisa wasiirada waxa ay tageen garoonka muqdisho stadium halka oo dhowaan ay ka baxeen ciidanka midowda afrika ee amisom dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya halkaas wuxuu ugu dhawaaqay ololihii isxilqaan wuxuuna sheegay in garoonka muqdisho stadium ololahaas lagu dhisi doono shacabka soomaaliyeedna wuxuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa iyana waxa ay sheegtay in ay fulin doonaan shacabka soomaaliyeed codsiga kasoo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ku aadan in la fuliyo ololahan waxaa farxada inay weli muuqato mar walba oo la sameeyo dadaal yar oo dheeraada waxaa isu soo baxaa dhallinyarada iyo haweenka soomaaliyeed idinka ayaa lafdhabarti ah dowladnimada maalin maalmaha ka mida markay wasiiradii ugu casuumtay kubad la daawanayo garoon ka mida garoommada magaalada muqdisho oo buux dhaafay ayaa shacabka soomaaliyeed u sheegay ma la fiirsan karo in garoonkeennii istaadiyo muqdisho uu meel isaga yaallo dadkeennina ay la-yihiin carruurtoodu meela ay dhallinyaradu kubadda ku ciyaarto maalintaas ayaa nidhi soomaaha waa in garoonkii lala soo laabtaa sanad iyo xoogaa soomaanan lahayn awoodda dowladnimada waa in lagu soo celiyaa gacanta shacabka soomaaliyeed in garoonkiinni gacantiinna lagu soo celiyey soo ma aha qayb ka mida dowladnimada haddaba diyaar ma u tahay inaad u adeegto dalkaada iyo dadkaada diyaar ma u tihiin idinku inaad xaaqataan dhisataan garoonkiinna uu shaqeeyo diyaar ma u tihiin sidaan idin lahaa inaan cid walba oo doonaysa inay wiiqdo dowladnimadiinna aad hor istaagtaan maanta waxaa muuqataa astaan dowladnimo waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska ilowdaan qof idiin dhisaysa male idinku diyaar ma u tihiin inaad dhisataan maanta halkan waxaan isugu nimid in dawladdu shirkii golaha wasiirada aan ku galnay garoowe inaan ansixinnay nidaam cusub oo la yidhaahdo isxilqaan nidaamkaas isxilqaan waxa uu yahay inaan kulligeennu adeegno dalkeen waxaa ka mida kow inaan garoonka muqdisho stadium aan soomaalinimo qadarin qarannimo iyo isxilqaannimo annagu aan dib ugu dhisno waxaa laba ka ah in maalin walba oo khamiisa waxaan rabaa inaad dhegaysataan in maalin walba oo khamiisa iyadoo guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho iyo xukuumaddu ay qayb ka noqon doonto in lagu shaqayn doono si ah isxilqaan in la bilaabi doono in la nadiifiyo jidadka magaalada xaafad xaafad xaafad walbana lagula xisaabtami doono shaqada ay qabatay gobolka banaadirna laga rabi doono inay idin siiyaan agabka aad xaq u leedihiin waxaa kaloon isxilqaan ku dhisi doonnaa dhismayaasha dawladda iyo jidadkoo dhan waxaan ka bilaabaynaa isbartiibada isbartiibada ayaan ka bilaabaynaa waxaa ku xiga xarunta xisbiga xarunta xisbigaan ku xajinaynaa waxaa ku xiga tiyaatarka qaranka tiyaatarka qarankaan ku xajinaynaa waxaa ku xiga maktabaddii qaranka iyadaan ku xajinaynaa waxaan shaqayn doonaa saacad walba si annagu aan u soo celinno qabkii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed idinka maanta waxaan rabaa marka inaan idinla dardaarmo sanad iyo bar ayaan idiin sheegay ka hor in dowladnimada macnaheedu ay tahay idinku inaad isalaabushaan inaad kala garataan xumaanta iyo wanaagga inaad iska joojisaan qabyaaladda inaad ka dhiidhisaan kuwa xooggiinna iyo magaciinna u adeegsanaya qabyaalad iyo dangaara inaad tidhaahdaan waa la soo dhaafay wakhtigii isbaarada iyo qabqablayaasha kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii garoonkan hadda aan taagannahay waxaa lagu qiyaasay inuu ahaa garoonka labaad ee dalka afrikoo dhan dalka afrikoo dhan garoonka labaad ee ugu wanaagsan oo dunida ogtuu ahaa meeshii kubadda lagu ciyaari jira soo ma aragtaan maanta cows inaan ka gurayno dawladnimadeenna cawskaas ayaa fuuray cidda laga raba inay ka xaaqdo waa idinka haddaad cid kala sugaysaan waa khaldantiin su-aashaydu waxay tahay marka dawladdiinna inaad garab istaagtaan diyaar mootiin kuwa ka soo hor jeeda inaad iska qabataan diyaar mootiin haddaba u soo diyaargarooba qarannimo isxilqaan soomaaliya cusub iyo soomaaliya dunida ay ku soo orado aanay ka horjin
dhammaanteen maanta waxaa noor taagan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaana halkan iskugu nimid dowlad ra'iis ra-iisul wasaare ku-xigeenkaana hogaaminayay golaha wasiirada iyo gobolka banaadir maanta khamiis kasta bil- bisha khamiista ugu dambaysa ballantii ahayd nadaafadda in garoonka istaadi muqdisho oo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada iyo bahda isboortigaba ay aad ugu taamayeen in ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u joogay dalka soomaaliya oo sideed sano garoonka gudihiisa ku jiray sidii looga raari lahaa dibna loogu cusboonaysiin lahaa dib u dhis loogu samayn lahaa waa ballanqaadyadaadii xukuumadda nabad iyo nolol alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan leenahay dhammaanteen mudane ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay ma tahay saas ma tahay saas ma mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha idinkan waa mahadsan tihiin ra-iisul wasaare waxaa naga go'an inaan gacanna ku dhisanno dalka gacanna aan dhulka ku nadiifsanno ga- lugna aan banooni ku cayaarno lugna kuwa boqontanna haya aan dib isaga haraatino soo dhowow ballanteennu waa shaqo ballanteennu waa shaqo codkaas aad maqlaysaan waa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya khadiijo maxamed diiri oo boqolaal dadweyne ah hortooda ku ballanqaadaysay eh, in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ay ka ballanqaadayso in shacabka soomaaliyeed oo dhallinyaradaba ha ugu horeeyaane ololahan isxilqaanna ay dhallinyaradu noqon doonaan hormuudkii een wax qaban lahaa ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa isna ka horeeyey oo kumanaanka dadweynaha kula hadlayay garoonka muqdisho stadium oo hadda dib u dhis een lagu bilaabi doono ra-isul wasaaruhuna waxa uu sheegay in madaxda qaranka ay ka qayb qaadan doonaan dib u dhiska een dalka lagu sameynayo garoonka muqdishoba ha ugu horeeye een intay halkaa joogeenna qashinqaadkii iyo geedajarkii laga sameynayay garoonka ayay qayb ka noqdeen madaxda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre
tabartaysu geeyo dacaa beerta oo kaca waa tahay dhowaan qadadka telefoonada ayaan idiin furi doonaa een, dooduna waxa ay ku salaysan tahay sideen uga qayb qaadan karnaa ololaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku dhawaaqe ee ah isxilqaan haddaba qof kasta isagoo isxilqaamaya sidou dib u dhiska een, dalka uga qayb qaadan een, karaa doodaas een, dhowaan qadadka telefoonada idiin furi doonaa hase yeeshee waxaan idinka hormarinayaa ololahan waxaa ka horeeya ololo kale oo hadda ka hor uu ku dhawaaqay een, madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre ololahaas oo la dhihi jiray iskaa wax u qabso haddaba abshir xaashi een waxa uu ka mid ahaa een ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ee ololahaasi ka qayb qaatay een abshir een soo dhowow bal een dhegeystayaasha marka hore waxaad si kooban aad ugu sharaxdaa een ololahaas is iskaa wax u qabso iyo wuxuu ku saabsanaa bismi illaahi raxmaan raxiim horta iskaa xoog qabsadu waxay bilaabantay eh, markii eh, kacaanku dhashay kadib eh, waxyaalo badan baana hirgalay oo oo aad iyo aad eh, iskaa xoog qabsada looga shaqeeyey sida iskoolaadka isbitaalada shidadka eh, meelo badan oo aad macquul ah oo dowladdu leedahay ayaa iskaa xoog qabsada looga qabtay Eh, degmo walbana waa laga sameeyey soomaaliya meelay ku taallo ee ka soo qaba xamar een, waxaa la yidhi sharaanbood ha laga dhigo een, iska u qabso bacad celin ha laga sameeyo gobo- gobollada ku hareereysan sharaanbood degmooyin ku hareereysanna waa laga keeni jiray xamar wasaarad walbana waa bixi jirta in- dhowr baabuur waddada ayaa wa- waa la isbedeli jiray booliiska milatariga asluubta nabad sugidda hooyooyinka ee, dhallinyarada ee, wa- wasaaradda waxbarashada ee, aduu looma kala hari jirin iska xoqobsa waad aragto hadda ka- shalaanbo intaadan gaarin ciidda ee, bidixda kaa qabanaysa dhirta leh geedaha leh waagaas ha la beeray jidkuna waa go'i lahaa haddii aan iska xoqobsa lagu samayn Een, hoteelkii hadda burburay oo la oran jiray een, curuba iska xoqobsaa lagu dhisay juba markii dambe oo ay gubatay kabacdi waa sidoo kalea lagu dhisay waxaa ka dareen madaxtooyada weyn oo aada hadda u weyn afar qaybood bay ka kooban tahay afarta qaybood waxaa dhisay bileyska qayb ah militariga asluubta iyo howlaha guud anigu waxaan ka mid ahaa raggii galab walba imaan jiray iskaxu qabsa ilaa ay ka dhammaatay qaybta booliiska oo afarta dabaqa oo xigta dhinaca galbeedka waxa weeye caajis ma jirin nin la baryayaa ma jirin dadku daweynuhu iyagaa iskood u imaan jiray ya ama ganacsada ha noqoto ama shaqaale ha noqdo ama nin walbaba wax lacag oo ku baxayaana ma jirto adiga haddaad maanta aadeed ciiddii iyo dhagaxii iyo waxbaad ka qaadaysaa lacag ha laysiiyo iyo waxaad u dudayso aad leedahay waxa laysiiya ma jirto adaa iskaa u yimid adaana iskaa u shaqaynaya waa tiro hadda marka hanti weyn bay noqotay oo soomaaliyu leedahay muxuu ahaa sida madaxtooyadaas oo kale iyo meelo badan baa jirta oo fara badan oo iska xobsa lagu dhisay iyo curubo iyo aruusan haddan xasuusnahay jidadka laftigooda waa lagu dhisayey waxay ahayd wax aada iyo aad wax aada iyo aada loogu baahan yahay hadda laftigeeda dadku haddaad tiraahdi warkaale iskaa xobsa ku qabane lacag haddaan laysiina aadi maayo waa waktigaada la joogo markaasna niyad waxaa loo hayey qofka weyn iyo qofka yar inuu hawshaa qabto iska xogobsa waaya marka qofku inuu subax yimaado ama uu galab yimaado uu ka qayb qaato dib u dhis isagoo de wax lacag aan qaadanaynin kolba de waa wax weyn dadka xilligaas ololahaas ku aadanaa iskaa wax u qabso sidee looga dhaadhicin jiray waxa weye horta idaacaddaana waxay u ahayd wax walbaba dadka baraarujin idaacadda wixii laga sheego dadku waa qaadan jireen wax cid dowlad laga baqayo iyo muxuu ahaa wax laga baqayo iyo wax maaragtay la tixgelinayo kalaa maahane markii idaacadda laga sheego berri in wax la qabanayo iska xoqobsaa oo soomaalida u baahan tahay dadku isagaa iskeeni jiray soo diyaari jiray saasaana lagu imaan jiray saasaana lagu howlgeli jiray adoo boorkii iyo wixii oo dhan ku jiraad galabtii ama ka rawaxaysa ama duurka ka rawaxaysa wax dhiba oo dadka u imaanayana ma jirto waa iskoolaadka aad aragtay xamar badi wax lagu dhisay iska xoqobso waa kuwa hadda xamar ka dhisan oo waagi hore ahaan jiray waaya marka ma ragga keliya ayaa iska wax u qabso ka qayb qaadan jiray mase rag iyo dumar waa loo sinaa allah hayaay waa rag iyo dumarba waa loo sinaa ma ma waxa weeye cid cid odhanaysa maaragtay muxuu anuu aad aadi tegi maayo anigu muxuu ahaa ama nin ha noqdo ama naag ha noqda ma jirto qof walba halka u dhow oo iska xaqubsa ka socota ayuu tegi jiray shalaambooddaasaa u fogeyda waa baabuur baa dowladdu bannaanka usoo dhigaysaa qof walbaasaa fuulaya markuu buuxsa baa la qaadayaa la geenayaa hawshaa markuu soo dhameeyana waa la soo noqonayaa qof walba halkii laga qaadaa la keenayaa marka caqligaas ilaahay ha nagu soo cesho waayahay qanacsanaan fiican baa jirtay hadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu ku dhawaaqay iskaa wax u qabso oo kale wuxuuna yidhi qof kasta dee isxilqaan olole la yidhaahdo ololahaas iyo iskaa wax u qabsadii hore soo lisma dhihi karo way iska ag dhow yihiinoo qof kastoo waxqabsaa dib haddana loogu dhawaaqay horta madaxweynuhu markii hore dadkii iskaa uqabsada wax ka qaban jiray buu ahaa haddana hadduu xasuustay khayr halaha siiyo annagana ha nagu gubaabiyo waa fiican yahay waana fiican tahay in lagu dhaqaaqo waxa weeye maanta inta dadkan jooga dadaan ahayn baa imaanaya waktiga dambe dadkaas dambe inaan beer loo sii faro oo dhul loo sii hagaajiyo haddii waxbarasho iyo caafimaad iyo nabadgelyo iyo waxay doontaa noqotee dadkaas dambe inaan beer usii farno sii hagaajino caruurtaas soo kacaysa dhallinyaradaana aanu barno ayay ku fiican tahay waayahay marka xilligaas sidee ku bilaabatay haddase sidee lagu hilgelin karaa ololahan la yidhaahdo qof kastoo isxilqaan waxay ku bilaabantay waa loo baahi baahi baa timid baahidaa timid waxay ahayd horta bal iskool caruurtii hadda soo koraysay oo la iskool dowladduna dhaqaale markaa ma hayn maadaama aan dhaqaale lahayn lagu dhiso oo waxa lagu fankareeyo yaa dowladdu waxay keeni jirtay shamiitada iyo biraha iyo looxa muruqana wuxuu ahaa dadweynaha marka sidii oo kale dowladdu haddii ay keenayso birtii iyo shubkii iyo wixii loo baahnaa dadweynuhuna inay u kacaan oo dankooda dhistaan oo ay wan- ay hagaajiyaan ayay ku fiican tahay waaya xilligaas ma madaxda dowladda horkacaysay mase shacabka iyaga uunbaa nin walba waa soconaya nin walba yaa nin nin kale hogaaminayna male haddii la- adoo shaqaynaad arkaysa agtaada madaxweynihii oo shabitada qasaya wasiir agtaada qasaya nin sarkaal saro ciidamada eh, ciidii qodaya Eh, waxaad arkaysaa dhaamkii biyihii iyo la- muxuu ahaa la xirayo dadweynihii oo dhan maaha wax qasaba ma jirin qof walba asagaa raalli ku ahaa inuu wadankiisa wax u qabto waaya marka shacabka hadda ku dhegaysanaya een, madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay in iskaa wax- qof kasta ee inuu isxilqaamo Een, maxaad leedahay waa ku fiican tahay in shacibku qaato wixii loo sheego oo wanaagsan oo iyaga dan ugu jirto waxaa dan ugu jira haddii iskool la dhisayo haddii wado la samaynayo haddii bacadcelinta maanta waxaan arkay beri dhawada tegay shalaambood meel shisha waxaa ka muuqata ciid so- soo socota eh, beriga u soo socota taasoo kale haddii la- la samaynayo sidii waagii hore way fiican tahay xaamarna maanta dibidhus bay u baahan tahay sideedaba meelihii dowladda u baahanta dhulka dowladda een, waad aragtay waad aragtay eh, wasaaradda arrimaha gudaha dhul- een, xa- meesheedii waa burbursan tahay kaasoo kale iska caqabsan lagu dhisay ku fiican tahay
abshir xaashi oo ka mid ahaa dadkii u soo joogay een, a, ololihii iskaa wax u qabso oo dowladdii een, milatariga ahayd uu hogaaminayey een, maxamed siyaad barre oo barnaamijka midnimo igala qeyb qaadanayay ayuu ahaa Ee, waayahay een, a, bal aan markaa u gudbo dhinaca dhegeystayaasha dhegeystayaasha waxaan weydiin doonaa een, ololahan een, madaxweynuhu uu ku dhawaaqa ee ah isxilqaan sideen uga qeyb qaadan karnaa haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed ee jecel in dalkooda uu dhismo qodadka taleefoonada idaacadda ayaad naga soo wici kartaan sidoo kale waxaad fariin iigu soo diri kartaa taleefoonka ah eber lixal labo siddeetan iyo sideed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal furuhu waa laba siddeetan iyo sideed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal dhegeyste bal aragtidaada kasoo dhiibo een, sida looga qeyb qaadan karo ololahan isxilqaan oo ra-iisul wasaarahana uu sheegay in lagu bilaabi doonaba garoonka muqdisho stadium oo dhowaan ay ka baxeen ciidamada midooda afrika ee amisom dowladda soomaaliyana ay la wareegtay dowladduna waxay ku dhawaaqday in si deg deg ah een lagu dhisi doono waayahay dhegeystaha ku jira taleefoonka gacanta ayaan siin doonaa halo halo السلام عليكم wacalaykum salaam
محمد محمود علمي الجوغاء وجف maxamed haddaadna maqasho saaxiib een codkaaga sare u qaad ولا وا وا هول في عن وا هول في عن وا هول في عن بقول كي بقول وفاء كر ليت بقول كي لحظة من يدو ذا شوق الشعب الدولة لمو يفرح يهدتي marka waxaan dowladda ka codsanayaa inay hore usii wado maasha allah walaalkeyga meesha fadhiina waa salaama aada waaya waaya dhallinyaradiyaa ka mid tahay diyaar ma u tahay in xoogaaga laga faa'iidaysto oo aad ka qeyb qaadato ololahan isxilqaan ها ديار الله ديار الله شفتي لي يا مريضة إيديا بدينا قرام تديو مقدشو أنا هدا كجر جيدا مفاهم waaya aad iyo aad waa mahadsantaha walaal een, sidaad noola soo xiriirtay oo aragtidaadana een, aad u dhiibatay een, a, dhegeystayaasha kale een, soo wacaya ayaan iyana een, siin doonaa Ee, dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan ku salaamay cabdirasaaq adigii dhegeystayaasha raadiyo muqdisho waadna ku mahadsantihiin sida aad u baraarujinaysaan een, shacabka soomaaliyeed haddii aan aniga aragtideyda aan dhiibto waxaan diyaar u ahay een, maadaama dhallinyarada aan ka mid ahay inaan ka qayb qaato ololahan la yidhaahdo een, isxilqaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku dhawaaqay haddii la ii wacna diyaar baan u ahay haddii kalena aniga ayaaba tegi doona meelaha ololahan uu ka socda ayuu leeyahay waana maxamed cabdilaahi waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay een, sidaad noola soo xiriirtay Een, dhegeystahan taleefoonka gacanta ku jiraan siinayaa halo
هلو asalaamu calaykum
السلام haye walaal magacaaga halkaad joogto
حسن آدم محمد xasan haye een, xaggee joogtaa walaalo
هذا وردي haye xasan een, ka waran een, ololahan uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee ku aadan qof kasta oo isxilqaan haye ka waran een, ololaha sidaad u aragto iyo haddaad diyaar u tahay inaad ka qayb qaadato
ما شاء الله وهول وناكسن وحاوي ومسك وروسي وحلقان ومدحويني قروافة أدبان أصول ويننا بغيرنا وحاوي waa inay ka faa'iidaystaan dalkooda guuskiisa iyo nadaafadiisa mafahmi waaya waxa ugu weyn oo loo dan leeyahay waa dhallinyarada oo xoogii waddanka ah haye maxaad diyaar u tahay adiga
inaan ka mid noqdo qofku ugu horeeya inaan noqdo oo geed ka gooyo nadaafadana ka qaado insha allah waya weligaa waya meesha noogu horeysa kolley waxa weeyaan aan iskugu tegi doono garoonka muqdisho stadium aad aad umahadsan tahay
insha allah hadii walaah ilaah ayo walaal aad aa umahadsan tahay waayahay dhegeystahaasna wuu mahadsan yahay ee, warta nabadda inaga soo wacay dhegeystahan kale waxa uu leeyahay na ee, waxaan waxaan joogaa een, jamhuuriya magacaygu een, waa muxuyediin cali cadde een, runtii wuxuu yidhi waan ku faraxsanahay ha- haddaan nahay shacabka soomaaliyeed waana ka qayb qaadan doonaa een, ololahan madaxweynuhu uu ku dhawaaqay waayahay dhegeystayaasha ugu dambeeya ee telefoonada ayaan siin doonaa een, waqtigii ayaa gabagaba naga sii ah dhegeystahan aan siiya telefoonka ku jira hallow wacalaykum salaam
cabdiqaadir maaga carsan kasaala degmo beel gaar ahaan xaafada guud cabdiqaadir haye een, haddii aad la socoto bal soo dhawow doodeena
oo ku dhawaa madaxweynihii oo u mahadcelinaa inuu dhalinyarada dhiirigelina dalkooda oo nadiifsadaan ee dayaxtirtaan oo kolba dhalinyaro kale asaasa soo dudumiysantaan tan inay dhisata ilaah oo ha ku amiinay waaya waxay waxyaabaha ugu badan ee dee ololaha laga doonaya inay ka qayb qaataan oo een, isxilqaan la yidhaahdo waa dhalinyaradii dhalinyaradii aad ka mid tahay ee, nadaafadii iyo dib u dhiskii waddankahay inaad wakti siiso waddanka diyaar ma u tahay ood ka qayb qaadato
maasha allah boqolkiiba boqol
waayahay waaya aad aa umahadsan tahay saad noola soo xiriirtay waynu ogaan doonaa sida dhalinyarada ay wax u qabtaan ololaha madaxweynuhu uu ku dhawaaqan ay u fuliyaan dhegeystaha ugu dambeeya ee telefoonka ku jira hallow
halo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam haye walaal magacaagii halkaad Okay.
joogto waa sahro joogta oo degmada yaksi sahra haye bal ee, soo dhawow gabadhii ugu horreysa baa tahay oo soo gashay barnaamijka midnimo
aad baan ugu dhowahay barnaamijka iyo ololaha uu ku dhawaaqay een, madaxweynaha dal walba horta dal walba dadkiisa dhisto Mhm.
aad baan ugu faraxsanahay inaa oo- oo- oo laga qayb qaato oo la baraarujiyay dhalinyarada oo kol laga bilaabo istaadiyo Wa- muqdisho waaya Aad gabdhaha baan ugu gabdhaha dhowahay.
dhalinyarada ah gabdhaha dhalinyarada aad ka mid tahay soomaaliyeed maxaad diyaar u tahay adiga
Een, waxaa diyaar u ah inaa dal- dalkayga dhisto Een, aan kol kasoo bilaabo een, maxaa la dhahaa, istaadiyo muqdisho oo hadda laga- la- oo ciidamada walaalahan amison ay ka baxeen aad baan usoo dhaweynaya Wa- waaya aad iyo aad Waana saaro ka qayb saaro qaadanaya.
saaro amaasan tahay
kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo aqoon dhaba midnima loogu tagayaa tobiyahoan raacnaa tubta waa midnimaadii soomaalay isu wada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca barnaamijkii midnimo ayaa intaas iiga eg faad cabdigeel ayaa barnaamijka farsameynayay cabdirasaaq shiinana oo idinla socodsiinaya dhammaantayo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
soomaalay isu wada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca tabarta isu geeyo daca beerta oo kaca